ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka banisa oo ka tusan maamulka mandera una dhow xadka dalalka kenya iyo etoobiya warka ayaa sheegay in barakac uu ka socdo deegaankaasi iyadoo odayaasha dhaqankuna ay ku baaqayaan xasilooni warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray maxamed faarax shire qolaadan ayaa waxay dhex maraysaa dad ehel ah oo ood wadaag oo wada degan xuduudda dalkani kenya iyo etoobiya ay wadaagaan dhanka dalkani kenya ilaa ayaa haatan wararka halkaasi naga soo gaaraya waxay sheegeen in toban qof ay ku dhimatay saraakiisha amniga dowladda countiga wajiraya haatan halkaasi ku sugan waxaana halkaasi ka soconaya waan waan la wada hadashiinaya beelaha halkaasi ku dirirayo xuseen yuusuf waa xogayaha joogtada ee khilaafaadka iyo xalinta dhibaatooyinka countiga dheera bal oo ka gaabsaday in codkiisa aan qabto goobta ku sugan ayaa waxa uu ii sheegay in ilaa haatan tobankaasi qof ay ku dhimatay barakacna halkaasi uu ka jiro dowladduna haatan ay goobjoog ka tahay xalinna halkaasi haatanna dowladdu ay isku dayeyso haab walba loo xalin lahaa mudane xuseen ayaa waxa uu u diray baaq nabadeed deegaankaasi dadka ku diriraya oo uu sheegay inay yihiin dad walaala oo helwadaaga xoolo dhaqatana ah haatanna abaaraha culus ee deegaankaasi ka jiro ay saameyn culus ku keentay nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan odayaasha iyo waxgaradka kale countiga mandheera ayaa sidoo kale waxay rucleen u muujinayaan qaab walba oo colaadaasi aysan ugu sii fidi lahayn qaybo kala duwan oo countigaasi ka tirsan magacaygu waa ugaas mariq kastoo ka mid ah odaashata mandheera labada beelood may isku ashirta waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay arrimaha socod joojiyaan degdeg ay joojiyaan nabadgeli lagu baaqo alasu imaado sidii maaragtay khilaafkii dhibkii bilowday meeshu ka bilowday laiska weydiiyo waxaa walaaliyo waxaan ka baqaynaa wakti waxaan ku jirnaa wakti khatare abaartan waxaweye waa abaar xun abaaraaba col xune col laga fakaraynin waa abaartan abaartaaba laga fakaraynin walaalo waxaad yeelasiin ilaan ka baqno muslimiin baan nahay tol baan nahay tol dherer wadaagan nahay dad wada degaan nahay dad jiraan nahay dad xilligan hadda xilligii maaragtay xun waaye xilliga dana saane haddana haddii khilaaf bilowdo dhibkeeday leedahay tolkee waxaan ka codsanaynaa inaa joojiyaan arrintaas mandheera inta badan waxay ahayd meel nabadii ay ka jirta sanadyadii lasoo dhaafay colaadaha ahligana waxay ahaayeen kuwa xilli hore ku badnaa iyadoo haatani colaado kaloo inta badan ah colaadaha dhanka amni darradae kooxda al-shabaab ka soo gaarayeyna ay ahayd oo keliya waxyaalihii la daalaadhacayeen tanina waxay ku noqonaysaa mid ku cusboonaan karta dadka deegaankaasi in dadka ahliga deegaankaasi degan ay wada diriraan maxamed faarax shire v o a garisa